waxaa habeenkii xalay ahayd abbaara saacaddu marka ay ahayd afar sac iyo bar habeennimo uu dab qabsaday suuqa loo yaqaano suuq mujiinga ee ku yaalla magaalada wajeer gaar ahaan aagga loo yaqaano il magaalo goobtani ayaa waxaa ku yaalla dukaamo tiro badan baqaaro raashiinka lagu kaydiyo bacadlayaasha dharka lagu iibiyo noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale goobo badan oo dad danyar ah ay ku ganacsanayeen dadaal badan oo ay sameeyeen ciidamada k d efta gaarigooda dabdamiska ayaa waxaa markii dambe rabbi subxaanahu wa tacaala uu ummaddiisa ugu naxariistay roob kaasoo markii dambe dabkii demiyey waana qayb ka mida naxariista rabbi inuu ummaddiisa kurbada uu ka dulqaado shacabka ayaana qayb ka ahaa damiinta dabka iyagoo adeegsanayay gacmahooda ganacsatadii uu dabkaasi saameeyey ayaa inoo suuragashay inay inala hadlaan iyagoo markaasi ka warbixiyey khasaaraha soo gaaray inta uu la egyahay dadka hantidii meesha ka gubatay aan ku jiraa shalay ilaahana siiyey maantana waxaa waaye waa ilaahana qaaday waan ku qanacsannahay alxamdulilah wax dhib ma jiro waxaa waaye laakiin dhibku weyn na soo gaaray waxay ka mid tahay maamulka iyo dowladda waxna soo gurmada ma laha dabkan afar saac iyo bar oo habeennimo uu bilowday inta u dhexle meel aan wicin ma laha county aan wacnay madaxda debdemiska ku qaabilsan aan wacnay meel aan wicin ma laha teleefoonada waa dansiin dadka shaqaalaha qaarkood teleefoonada waxay dhaheen annaga meesha amar ina la sii mooy anaga waxba ma qaban karna saasay u jirtaa meeshan hantida kaaga goynaysa shakhsi ahaan maadaamaad ka mid tahay dadka ugu dukaamada weyn halkan iyo istoorada ku qabo ee il magaalo bal lacagta ama hantida intay la eg tahay ma qiyaasi kartaa yo lacagtii igu jirta meesha qiyaasteeda waxaa waay waa afartan milyan oo lacag kenya waa samar iimaan allah ku siiyo walaalo waa kuu ducaynaynaa countiga nala degan dukaamadan dukaamo la yaqaanay ahaayeen suuqa bartamihiisii caawa maarata waxaa ka dhacay magaalada wajeer musiibo aad iyo aad u weyn dab ayaa ka kacay maarata suuqa suuq mujinga meesha maarata area il magaala ilaa haddana maarata wax dabdabis oo maarata loo soo baxay ma laha aniga khaas ahaan aan kula hadlayo maarata waxaan wacay gabana waan wacay waxaa kaloo wacay maarata nig municipality maarata u weyn waan wacay mid kaloo maarata emergency maarata waan wacay kulligoo telefoonada naguma qaban waxaa nasiib darre ah maanta cawada la joogo intaasoo milyamaad ee maarata ay ku khasaareen maarata magaalada wajeer mark kuwaad ay ahayd ay markii labaad hadda ay tahay oo maarata wax badamaysa ilaa hadda aani maalin waxaa waaye maarata waa nasiib darro aad iyo aad u maarata weyn dabkan meeqaa sac ayuu socdaa dabkan wuxuu bilowday ugu yaraan maartay afar sac iyo bar uu bilowday ilaa hadda la joogo maartay saddeed sac maartay u dhowday taqriiban wuu socdaa marka waxaa khasaaraha ku gaar haddii maanta la qiyaasa la dhahana waa intaasoo milyan boqolaal milyan maartay ayaa ku khasaaraysa ummadda wajeer maarata wax u maqan ma lahan dabdamiska maarata biila'aan waaye ti yaalla inay gateen hataa lama ogo loo yaqaano midda businesska suuq mujinga meesha hadda guban haysa walaalayaal waad u jeedaan magaalada guban haysa saxariifta meeshaan ka taalla ilxumada halka ka taalla waad arka haysaan aaway dowladda gaarida zimamoto waabe waabe gaariya zimamoto tafadali maxaa yeelay dadka shalay la doorto dadka shalay dhaartay dadka maarad waxaan unaa imbiila county government wax walba leh mcl aaway war walaalayaal war berri waa liisu soo noqon doonaa war waxa jira saxariiftan waad u jeedaan gawaaridan tolka caawa meeshaan caawa ku edelbee dadka masaakiintahay meeshaan ku xoolo beelay aaway gawaaridii lagu caawin lahay aaway dab dabdami soo imaaday ana hadda xaqiiq ahaan ma huba laakiin mid baa imaaday keena biilaan unbaa dahaa maxaa yeele kuma sii xisaabtamin meeshan istaandabay inaad jedhin k d f halka unbaa imaaday keena maarat waxaan ku dhahay asna waa noqday control meesha waa control gareyn waay county government gawaarideedii aaway waxaan isleenahay walaalayaal biri maxaa laisu sheegaa biri wax maarata maxaan ku dhahay been aan isu sheegin kan caqligal maaha walaalayaalow dadka masaakiinta hala soo caawiyo gawaaridisma mawta hala keenaysa degdeg
waad arkaysiin dadkii hore gaari dabdamish u imaadina male ilaa hadda waxaan sugaynaa dabtan wuxuu bilowda u malayna afar sac afar sac dhahan dabtan saan waayo howlihii dadkan intay ku ba'een gaari dabdamis ma lahan waxaan codsanaynaa gaari dabdamis in la soo gaarsiiyo aadima aadi cusmaanaadii dhahaa meeshaanaan joogna waa la dhammaadi wax nool male dabkiana murug naga sii waxaanti oo laleeyahay male dawlad ma haysanna ma aragtahay akawntigaanayt waxaas dabdamis ma qaba wax dabka noo damiyaan len waa lagu hanta beelaa hadday dawlad ay jirto dawladda oon dadka caawinayna maxaa waaye dadkiin dooranna caawin awalaaba dadka duurka asku dhammaanahay haddana dadkii magaaladii oo ninkii muslim wax siinahay ama ma aragtahay masaakiin duurku dhammaanaysa wax siinahay hadda waa laisku darfmay meesha sarkaali nooma jooga dawlad ma haysanee wixii dooranina markay doorasho la gaar unbay noo imaanaya maog waxay naga warqabaan ma lehe noo imaadi oo gaari ee ma jira kaantiga maxaas wax u qabin maxaa ku dhacay maxaa nagu daari maxaa saa nool yeela aa wixii saa nool yeela hala sheega dadkiin dooranna aabi dadkiin dooranna aabi hal hadii jeer dadaan doorannaa laameey ma qabno hadda dadkii gaajaan loo dhammaanhaayo haddana dabaaba nooga darsamee silacaan aan maxaa waayo dheh cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta istaa ismaamulka wajeer